إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جنة كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة ينكو دعك النبي وندرسك أنه قبل لابنا باب صلاة الاستسقاء ورد ضربك صلاة دي سبابك اللوغة هدلايي باب صلاة الاستسقاء ورد ضربك صلاة دي سبابك هذا محله ومن إضافة شيء إلى سببه صلاة الاستسقاء استسقاءك وسببك marka sababka salaada keenaya ayaa wuxuu yahay waraab dalab istisqaana waxaa la idhahdaa dalabu suqyaa waraabin in la dalbado dalabu suqyaa wara waraabin in la dalbado ayaa la yidhaahdaa macnaheedana waxay tahay markii ay dhulku abaaroobo ama webiyaalka biyahooda la waayo oo webiyaalku ay guraan ama ceelashu ay guraan oo biyuhu dadka ay ku filnaa waayaan waxa sharci ah in waxa weeyaan ilaahay la roob weydiisto in ilaahay roob la weydiisto ayaa sharci ah marka ama abaar dhacday weeye roobkiyaa la waayey ama webiyaalkii biyola-aan noqday ceelashiiya biyola-aan noqday intaba waa loo roob doonaa dariiqada roobdoontana saddex dariiq ayay si sharciga ugu sugnaatay dariiqada koobaad waxay tahay qofku isagoon salaadna la tukan khudbana lagu jirin in la yidhaha ilaahwna waraabi nabigu way ka sugan tahay sal allahu calayh wasalam xadiidka cabdillaahi bni cabbaas ee ibnu maaja iyo tabaraani iyo qayrkoodba ay wariyeen waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi allahuma asqinaa kaytan muqiitan marii'an hadaqan dabaqan caajilan hayra raa'if naafican hayra daar isagoon khudbana ku jirin salaadna tukan ayuu duceeyey marka in qofku waxa weyan iyadoon salaadna la tukan khudbana aan lagu jirin layidhaha ilaahuna waraabiyo uu la duceeyo dariiqaas waa suganta dariiqa labaadna waxay noogu imaan doontaa xadiidka anas nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo khudba ku jira khudbadii dhexdeeda inuu ku duceeyey dariiqadaasna waa dariiqada labada iyaduna sugan oo khadiibku inuu khudbada dhexdeeda ku duceeyo oo uu gacmaha taago dadkuna ay gacmaha taagaan oo ay aaminsadaan dariiqada saddexaad waxay tahay qof waxa weeyaan qayr lagu tuhmaa oo waxa weeyaan saalix ah in la yidhaha ilaahay noo bari oo uu ilaahay baryo ama markaas khudbuu ku jira ama khudba kuma jiro waxa weeyaan inuu ilaahay baryo taasna waa dariiqo kale waana saxiix iyadana oo uu yidhaha ilahu dadka waraabi dadkuna ay aaminsadaan saddexdaba waa sax saddexdaba waa sax can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal kharaja nabiyo nabigaa baxay sala allahu calayhi wasalam mutawaadican xaalo uu yahay midkii hoos isku dhigaya mutabadilan xaal uu yahay midkii basaasan mutakhashican xaal uu yahay midkii iskhushuucinaya mutanasilan xaal uu yahay midkii tartiib u soconaya mutadarican xaal uu yahay midkii alla isku dullaynaya fa sallaa ragcatayna laba ragca ayuu tukaday kamaa yusallii sidii uu u tukan jiray filciidi ciidda lam yakhdub khudba uma akrin lam yakhdub ma khudbayna khudba ma akrin khudbakum khudbatakum khudbadiina haadihi oo tan ah rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen wa saxaxahu tirmidiyu tirmidi ayaana saxiix yeelay wa abu cawaanana waa saxiix yeelay wa bnu xibbaanna waa saxiix yeelay xadiidka haddii saxiixa way a'imadaasaa saxiix yeeleen lasoo sheegay imaamu tirmidi abu cawaana ibnu khusayma ibnu xibaan imaam nawowi majmuuca iyo qayrkoodba xadiid haabita weeye xadiidka cabdullaahi bni cabbaas radia allahu canhumaa xadiidka wuxuu tusaa waxa weeyaan salaatul istisqaa inay sharci tahay dadka markii ay waxa weeyaan abaar ay dareemaan inay salaatul istisqa tukadaan inay sharci tahay oo laba ragca wuxuu kaloo xadiidku tusayaa qaabka salaada loo aadayo ciidda qaabaa loo aadaa salaatul istisqaana qaab loo aaday leeda qaab loo aado oo markii loo socdo qaab loo sii socdaa jira qaabka loogu baxayo taasna xadiidku waa caddaynaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kharaja nabiyu nabigaa baxay sala allahu calayh wasalama mutawaadican xaal uu yahay midkii hoos isku dhigaya midkii tawaaducayo hoos isku dhigaya oo muujinaya hoos isku dhigid ilaahay u tawaaducaa mutabadilan xaal uu yahay midkii isbasaasinaya mutabadil waxa weeyaan yalbasu libaasa albidla dharka shaqada isagoo sita dharkii shaqada iyo adeega isagoo sita oon dhar haraga sidan wey waxa weeyaan tabadulka waxaa loola jeedaa tarku tasayun isqurxinta in laga tago oo qofku uu ku aado salaada dharkii shaqada dharkii uu shaqada ku aadi jiray inuu kuwaas ku aado weeye dharkii uu shaqada ku aadi jiray kuwaas inuu ku aado waxa weeyaan sidaas weeye oo waxay taasuna khilaafsan tahay jumcada iyo ciidda jumcada ciidda in loo soo labistaa sunnaa tanna waxaa sunnadii tahay waxa weeyaan in tarku ziino quruxda in laga tago oo waxa weeyaan dharkii shaqada la gashado oo qofkiio isbasaasinaya ilaa ilaaha la isku dullaynaa oo waxa weeyaan xaaladaada ayaad ilaahay ku tuugaydaa mutakhashican xaalu yahay midkii iskhushuucinaya takhashuca waxa weeyaan inuu qofku dhulka fiirinayo codkiisa hoos u dhigayo xibnihiisa u xasilinayo alimaamu raaqib wuxuu yidhi akaru maa yustacmalu lkhushuuc fii ma yuujadu cala aljawaarib waxa ugu badanoo khushuuca loo isticmaalaa waa xibnaha daahirka xibnihiisa daahirka qofka inuu xasil ka muuqdo qaab daahirka loo isticmaalaa takhashuca akaru maa yustacmalu lkhushuuc fii ma yuujadu cala aljawaarib laakiin marka la idhaha mutadaric wuxuu yidhi wdaraacatu akaru maa yustacmalu fii ma yuujadu fi lqalbi tadaruca waxaa loo isticmaalaa qalbiga waxa weeye qalbiga inaad iska jebido ood ilaahay isku dullaydo tadarucaa la yidhaahdaa inaad korka waxa weeyaan xibnahaaga muuq muuqda aad iska khushuucisana khushuuca la yidhaahdaa khushuuca marka waa xibnaha daarka indhaha inaad hoos fiirinayso tartiib u socoto codkaaga hoos u dhigto taasaa la yidhahdaa takhashuca taas weeye mutakhashican xaal yahay midkii iskhushuucinaya mutarasilan xaal yahay mid tartiib u socda ta'ni u socda mutarasilanna waxa weyan tartiib uu u socona tartiib uu soconaa fa sallaa waa tukaday nabigu ragcatayni laba ragco marka intaas hore waxayna tustay qaabka loo aadaayo salaada salaatulistisqaac marka loo baxayo waa inaan la soo labisan laysu soo qurxin waxa weeyaan ee dadku iyagoo dharkii adeega ama dharkii shaqada wata oo ilaahay isku dullaynaya inay soo baxaana la rabaa kadib laba ragca in la tukado weeye laba ragca in la tukado weeye marka in laba ragco la tukado waa sida sunnada nabiga ku sugan waana sida ay ku tageen jamaahiiru ahlilcilmi waxa weye sida shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada khilaafan lilxanafiya xanafiyadu ayadu salaad ma ogola waxay leeyihiin salaad sharci ma ahan waxa weeyaan in la tukado salaad waxa weyan istisqa la yidhaahdo salaatulistisqa salaad la yidhaahdo waxa weeyaan ma arko abu xaniifa xadiidka bukhaari iyo muslim oo ku soo arooray xadiid shaada weeye iska yidhahdo marka xadiid shaadan maana xadiid haabit oo saxiixa iyo axaadiidta kusoo aroortana hal mid maba ahanba marka waa qowl iska daciifa qowlkaasu qowl iska daciifa weeyaan kamaa sidii labada ragca u tukada yusalli u tukada fil ciidayni labada ciidood tanana waxay tahay salaada waxa weeyaan istisqaha horta meesha lagu tukanaa waa inay noqoto waxa weeyaan banaanka sidaas fiican waa sidaas dii hadda waxa weeyaan la waayo masaajid in laisga tukado waa dhacdaa laakiin salaatu istisqa meesha lagu tukanaa waa banaanka in banaanka loo baxaa la rabaa maxaa yeelay markaasuu mandarku aad u muuqan karaa dadkii oo waxaweyan dharkii shaqada wata oo uu ka muuqdo waxa weyan diiftii oo isku shuucinaya markay banaanka iskugu tagaan markaasa muuqaal weyn ayaa soo baxaya markaa sidaasa fiican sidaas darteed xadiiska kharaja nabiyu wey waa baxay nabigu sala allahu calay wasalam marka waa in la baxo banaanka lagu tukado sidaas ayuu xadiidku tusayaa sidaasaana afdal ah wuxuu kaloo xadiidku tusaa sida salaada ciidda loo tukana labada ragco oo istisqaha sidii aan salaada ciidda ku soo aragnay aa loo tukanaa ragcada horeyda waxa weyn toddoba gool allahu akbar leeya markuu soo istaago markuu salaada xirtood takbiirulixraamka ka gadaal toddoba takbiirooduu ka dabamarina takbiiratulixraamka toddoba ragcu ka daba toddoba takbiiroodu ka daba marina ragcada dambe markuu istaagana waxa weeyaan ragcada dambe markuu u istaagana takbiirta uu ku soo istaagay shan takbiiroodu ka daba marina marka sidii ciid u tukana wey macnaheedu sidii ciid u tukana waana laba ragco lam yakhdub ma khudbayn khudbatakum haadihi tana khudbadiinaan ma khudbayn oo ciidda iyo jumcada laakiin khudbo kaleu khudbeeyey u arki doono inuu nabigu khudbeeyey khudbo kale oo duco iyo istikfaar iyo tadaruc u badan taasuu khudbeeyey badanaaba khudbooyinka ciidda iyo khudbooyinka jumcada axkaam iyo waxaasa looga hadlaa laakiin midaan duco iyo tadaruc iyo waxa weeyaan baabkaasi aad looga hadlaa iyo istikfaar iyo marka khudbadan jumcada iyo khudbada ciidda uma eka khudbadeedu mideeda kale hal khudbaa sugan labada khudbo daliil cad male hal khudbo ayay leedahay rawaahu lhamsatu wasaxahu tirmidi abu cawaana wabnu xibaan wa can caaishata radia allahu canha qaalat shaka naasu dadkiyaa u sheegteen oo u cabteen ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama quxuuda almadar roob la-aan roob la-aan ayaa dadkii uga dacwoodeen ama u sheegteen nabiga sala allahu calayh wasalam fa amara nabigu wuxuu amray bimimbarin mimbar in loo dhigo fa wudica lahu waa loo dhigay filmusallaa meesha lagu tukado wa wacada naasa dadkii wuxuu ballamiyey yowman maalin maalinkaasoo yakhrujuuna fiiha ay soo baxayaan fa kharaja nabigu wuxuu soo baxay xiina badaa markuu soo muuqday xaajibu shamsi qoraxda geeskeeda faqacada wuxuu ku fadhiistay cala lmimbari mimbarka fakabara allahu akbar uu yidhi waxamidallah alluu mahdiyey uma qaala wuxuu yidhi innakum idinka shakawtum waxaad sheegateen jadba diyaarikum jadba diyaarikum guryihiinna abaartooda waqad amarakum allahu allahna inin amray an tadcuuhu inaad tuugtaan wa wacadakum allah inin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idinka yeelaa uma qaala kadib nabigu wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi alluu sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkao dhan isagu barbaariyey allahaasoo alraxiimi naxariista guud naxariista allahaasoo alraxiimi naxariista gaarkaa naxariista allahaasoo maaliki yowmiddiin abaalmarinta maalinkeeda asagu iskale laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah ma ahane yafcalu allah wuxuu sameeyaa maa yashaau wuxuu doono allaahumma allow anta adiga allaahu ilaaha xaqaahaa tahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga ma ahane anta anta adiga alqaniyu midka deeqtoonaad tahay wa naxnu annagu alfuqaraa kuwa baahanaan nahay ansil ku soo deji calaynaa korkeenna alkayfa roob wajcal allow ka dhig maa anzalta waxaad soo dejido quwatan xoog iyo wa balaaqan sahay ilaahu nooga dhig ilaa xiinin waqti intii laga gaaro uma rafaca kor u qaaday nabigu yadayhi labadiisa gacmood falam yazal kama suulin xataa ru'iya ilaa la arkay bayaadu ibdayhi labadiisa kilkilood caddaankooda uma xawala waa wareejiyey nabigu ila naasi dadku u wareejiyey dahraw dhabarkiisa waqallada waa gaday ridaahu go-iisii walxaal huwa nabigu raaficun uu kor u qaadayo yadayhi labadiisa gacmood uma aqbala cala nnaasi dadkii uu ku soo jeestay wa nasala waana ka soo degay mimbarkii wa sallaa ragcatayna laba ragcuu tukaday fa ansha'a allaahu allaa bilaabay oo curiyey saxaabatan daruur ayaa ilaahay curiyey ama bilaabay faracadad waa ankoday wa baraqad waana hillaacday uma amdarad kadibna waa madarayday rawaahu abu daawuuda ayaa xadiidka wariyey wa qaala wuxuuna yidhi hariibun waa hariib xadiidku wa isnaaduhu sanadkiisuna jayid waa xadiid jayid uu yahay sanadkiisu oo xoog leeyahay wa qisatu taxwiili go-a wareejinteeda qisada sheegayda fi saxiixi bukhaarigay ku taallaa min xadiidi cabdilaahi bni zayd ayayna uga taallaa wa fiihi xadiidkaas oo bukhaariga ku sugan xadiidka bukhaariga muslim laftigiisana waa ku yaallaa wax yar uga duwan yahay wa fiihi xadiidka cabdillahi bni zayd ee saxiix bukhaariga ku yaalla waxaa ku sugan fatawajaha nabigu wuxuu u jihaystay ila alqiblati xagga qiblada yadcuu xaalu ilaah tuugayo uma sallaa ragcatayni kadibu laba ragca tukaday labada ragcoo jahara uu la jaaray fiihima dhexdooda bilqiraa'ati qirada xadiidkan caaisha radia allahu tacaala canhaa waxay aada uu u sharaxayaa waxa weeyaan roodoontii nabiga sala allahu calayhi wasalam marka intaanaan laakiin aanaan sharxin waxaan ku daraynaa daaruqudni waxa weyn xadiidkan uu wariyey weli daaruqudni waxaa u sugnaaday min mursali abi jacfar albaqiri abi jacfar albaaqiri mursalkiisa waxaa uga sugnaaday daaruqudni waxawala nabigu waa wareejiyey ridaahu garabki go-iisa waxawala waa wareejiyey ridaahu go-iisa liyataxawala si uu u wareego isku bedelo alqaxdu abaarta waxaana weeyaan mursalkaas daaruqudna isagoo mursala ayuu wariyey laakiin xaakima isagoo mawsuula wariyoo saxaabigii sheegay jaabir bn cabdilaahi waana saxiix yeelay marka waa xadii saxiixa wuxuu yidhi hada xadiiun saxiixu lisnaadi walam yuqrijaahu dahabina wuxuu yidhi qariibun cajiibun saxiix markaasna waa saxiix axaadiidtaas marka waxay caddaynayaan qaabtii ay ahayd waxa weeyaan roobdoonta nabiga sala allahu calayhi wasalam oo salaada uu u tukaday nabigu sala allahu calayh wasalam caaisha radia allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi shaka naasu dadkaa u cabtay ama u da'wooday ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam quxuudan madar roob la-aanta roob la-aanta quxuudka waxa weeyaan waa mas waxa weya waa masdaru qaxada quxuudalmadar roob la-aan ayay uga cabteen ama uga dacwoodeen oo ay u sheegteen nabiga sala allahu calayh wasalam taasu waxay tusaydaa in waxa weeyaan shikaayada dadku ay imaamka u dacwoodaan oo ay yidhaahdaan abaaraa dhacday ee ilaahay roobdoon waxa weeyaan nooga dalab roobo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala si unoo waraabiyo roobdoon samee taasu tawakulka dadka ma anfinaydo sababtoo ah dadku markay u dacwoonayaan imaamka ujeeddadu asaga ma ahan ee qasadku wuxuu yahay asaga inuu ficil sameeyo salaadii dadkii u amro oo uu tujiyo ilaah unbay wax ka doonayaan marka cabashadaas ay u cabanayaan imaamka tawakulkii waxba kama dhibayso sababtoo asaga wax kama rabaane maqsadku waxa weya asaga ficil inuu sameeyo oo sharci ah ficil sharci ah oo sharcigu amray inuu sameeyo kaasay asaga ka rabaan ilaahna roobay ka doonayaan marka waa sharci dadka markii abaar ku dhacdo inay madaxweynaha muslimiinta inta u tagaan ay yidhaahdaan waxa weeyaan abaaraa dhacday ee waxa weyan roobdoon samee oo markaas asaguna uu amro oo yidhaahdo roobdoon ha la sameeyo uu yidhaahdo sababtoo ah waxa weeyaan sida lgu laga yaqaano saxaabada iyo taabiciyaalka iyo sida un ka soo aroortay imaamka unbaa amri jiray waxa weeyaan roobdoonta isagaa amri jiray cumar ibn cabdilcasiis waxa weeyaan warqad uu qoray maymuun ibnu mihraan uu u qoray oo uu leeyahy inii katabtu ilaa ahli اlamsaar dadka magaalooyinka o dhan waxaan u kala qoray an yakhrujuu yowma kada min shahri kada yastasqu inay maalin heblag baxaan oo ay roobdoon tukadaan sidaas ayaan amray marka a'imada galana sidaas ku tegayaaba jiroo yidhi imaamku hadduusan amrin lama bixi karo laakiin a'imada gabalna waxay leeyn may waa maadaama nabigu amray sala allahu calay wasalam waa la iska tukan karaa marka taasu marka ka hor imaamayda tawakulkii shaka naasu dadkiiaa u sheegteen oo uga dacwoodeen ilaa rasuuli lahi sala allahu alay wasalam quxuudalmada roob la-aanta fa amara nabigu wuxuu amray bimimbarin mimbar fa wudica lahu mimbarkiiyaa nabiga loo dhigay fi lmusalla taasuna waa xukun kale xadiiska laga qaadanaahoo meesha musallaha in lagu tukado oon masaajida lagu tukan ee bannaanka la aado sidaasaa sunnadii ah sidaas ayaa sunnadii wa wacada naasa dadkii uu ballan qaaday yowman maalin maalinkaasoo yakhrujuuna ay baxaan fiihi maalinka dhexdiisa taasna waa xukunka kaleo laga qaadana xadiidka oo waxay tahay marka roobdoonta la rabo in la sameeyo waxaa la rabaa dadka in wakti imaamku u qabto oo uu yidhahdo wakti hebel maalin heble ila in loo diyaargaroobaa la rabaa hadii saakay waagu marku barya la la soo baxo dee dadku qofadan uu diyaargaroobay waxaa la rabaa wakti in lasii qabto oo wakti la ballansho la yidhaahdo maalin hebel ha la soo baxo waxa weeyaan aimada shaaficiyadu waxay ku daraan waxa weeyaan soon inuu dadka amro soon inuu dadka amro saddex maalmood in la soomo maanta afraadna iyadoo la sooman yahay la baxo dadka sadaqa inuu amro in dadkii dagaashamaan la heshiisiiyo inuu amro marka arrimaha si guud in la yskaga amro waa iska sharci ayada dee soonku waa iska sunno marka midkii aan markaas ilaahay waajibin sadaqadu ayada waa iska sunno waxa weeyaan sidaasoo kaleeto dadka oo ishaya in la heshiisiya waa sunno waxa weya bal waaba waajiba dadka muslimiinta oo dee ishaya in la islaaxiyo in la islaaxiyo waaba farad kifaa'iyaba marka asbaabu qabuuli ducaana waa ka mid waxa weeyaan in waxa weeyaan dadka la heshiisiyo oo dadka iska soo horjeeda waxa weeyaan ayaga xataa looma dembi dhaafo siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam soo ma jeedid marka in un asbaabihii dacwada lagu aqbali lahaa soonkuna waa ka mid laakiin istisqaha sunankiisa ka mid maaha ilaa taasu daliil gooniyahay rabtaa daliil gooni ah ay rabtaa oo khasisa marka waxa weeyaan in la yidhaahdo istisqa kasta lagu dhejiyo oo la yidhaahdo waxa weyan waa in soon ay tahay oo son ka horeeyo oo waxa weeyaan sidaas loogu dhajiyo sunankiisa lagu daro taasu daliilay rabtaa daliil gooniha usoo aroorayna ma ogin idan laakiin soonku sidiis u sunno iska leeyahay qofka soomana baryada waa laga aqbalaa adilo gooniyahay leedahay dadkii muslimoo ishayo in la islaaxiyo hadde waa shay waajib ah sadaqa in layskala baxaa waa shay iska sunnaah marka sideedaas guud in loo amra maahane roobdoonta sunankeeda ama waajibaadkeeda ka mid maa marka maalin inuu u qabtaa la rabaa wawacada naasa nabigu wuxuu u yaboohayo ama ku ballamiyey dadkii yooman maalin yakhrujuuna fiihi ay soo baxaan fa kharaja nabigu wuxuu baxay xiina waqtigii badda uu soo muuqday xaajibu shamsi qoraxda geeskeeda tanna waa waqtiga salaada la tukado waqtiga salaatulistisqaha la tukadaa waa waqtiga ciidda waqtiga ciidda weeye markii qoraxdii soo baxday madaxa keentay uu guriga ka baxay nabigu sala allahu alay waslam intuu sii baxayo waqtulkaraahiyadiiya dhammaana khalaas waqtulkaraahiyadii ayaa dhammaana intuu sii socdo markaa khalaas hade markuu mimberka tegey kadib uu markaas duceeyey kadib uu tujiyey marka waqtiga salaatulistisqaa la tukadaa waa waqtiga salaatuciid la tukado taasa halkaasna laga qaato faqacada nabigu wuxuu ku fadhiistay cala mimbari mimbarka fakabara allahu akbar uu yidhi waxamidallah allu mahdiyo khudbadiiu akriyey xadiidkan wuxuu tusaa khudbada inuu hormariyey khudbadana waxa weeye waxaa lagu bilaabanaa sida khudabka kale lagu bilaabi jira allahu akbarna waa dhihi karaa oo hadda xadiidkan waxaa ku jirta waxa weyan fakabara waxamidallah axaadiidka gobolna waxa weyan faxamidallaahu wa ahna calayhi ayaa riwaayadaha gobolna ku soo aroorayba oo xamdi iyo fanaa ayaaba ku soo arooray marka xamdi in lagu bilowdo sida waxa weeyaan khudbooyinka kale sidaas ayaa sunno ah amaa fuqahada gabolkood oo yidhaahdeen waa in istikfaar lagu bilowdaa taas daliil gooniyahay rabtaa daliil gooniya ayay rabtaa illa wixii waa cibaada layskama samayn karo haddaysan daliil gooniya lahayn marka fakabara allu weyneeyey allahu akbar u yidhi waxamidallah allu mahdiyey uma qaala wuxuu yidhi innakum idinka shakawtum waxaad ka sheegateen ood ka cabateen jadba diyaarikum guryihiinna abaarta ku dhacday waqad amarakum allaahu allah inin amray an tadcuuhu inaad tuugtaan tarna waxay ku tusaydaa khudbada la akrinayo maalinkaas roobdoonta inay noqoto khudbo ku saabsan waxa weeyaan xaaladan dadku ay ka cabanayaan dhibaatada markaa dadku ay ka sheeganayaan taasaa la rabaa in lagu baraarujiyo laguna baraarujiyo dariiqii looga bixi lahaa dhibka taasaa la rabaa taasu waxay kuta nabiga sal allahu calayh wasalam munaasabada uu dadka kala hadlayo marka wuxuu yidhi nabiga sal allahu calayh wasalam innakum idinka shakawtum waxaad sheegateen jadba diyaarikum guryihiinna abaartooda waqad amarakum allahu allah idin amray an tadcuuhu inaad tuugtaan wa wacadakum allah idin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idinka ajiibaa oo udcuunii astajiib lakum waa aayaad qur-aan uma qaala kadib nabigu wuxuu yidhi alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay mahad idaylkeed allah iskale allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalka barbaariyey allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista naxariista caamka ah ee gaal iyo muslimba ay haystaan sida abuurista risaaqada caafimaadka dabaysha wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuhaa lama tiri karo nicamta guudo ummadoo dhan muslim iyo gaalma haysato allaha naxariista allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista oo mu'miniintu haystaan oo hidaayada ah adduunka inuu ku hanuuniyey muslim kaa dhigay muumin kaa dhigay waa raxma khaasa oo ilaahay kugu gaar yeelay aakire inuu jannadiisa ku geliyo raalli kaa noqdaa waa naxariis gaar ah marka fi dunya walaaakhiraba ilaahay mu'miniinta raxma khaasuu siiyey ayagoo midii caamkahayd wax ka haysta wa kaana bilmu'miniina raxiima allahaasoo maaliki yowmiddiin maalinta lays abaal marina midka milkiye midka milkiye iskale ah maalik yowmiddiin iyo melik yowmiddiin labadaas ayaa waxa lagu wariyey weliba abu daawuud melik yowmiddiin sidaas ayuu wariyey marka melik iyo maalik maalik waa midka iskale meligna waa boqorka maamula waxaa macno ballaaran meliga maalik oo shayga qofka maalik shayga uu iska leeyahay waa maamula laakiin meliga waxa uu leeyahay wuxuusan lahayn isagaa maamula ahadka meel hadduu meli ka yahay hantida tan uu leeyahana isagaa maamula inta kalena isagaama maamula way hoos yimaadaan soo maa marka meliga xeel dheh alle marka maaligna waayaho waxa dhan isaga iskale koonka yaalla meligna waayaho isagaa maamula keligiis marka labada sifaba waa leeyi sidaa daraaddeeda aayadu waxa weeyaan laba qiro sabciyataan ay ay maalig iyo melig labada qiro ugu soo kala arooreen faatixada laa ilaaha mid la caabudo cibaado u suubada mid u suubada in la caabudo ee mudan cibaado ma jiro ila allah allah maahane cid cibaado mudan ee xaq u leh in la caabudo ma jiro allah maahane inta kaloo la caabudaa dulmi iyo gardarha lagu caabudaa ma mudna in la caabudo ma mudna in la caabudo yafcalu alla wuxuu sameeyaa maa yashaa wuxuu doono marka fiiri tanuna maxay ku tusaydaa waa aadaabta ilaahay loo baryo markaad alla baryaydo ilaahya waxsi lagama bilaabo haddaad rabto ilaah inuu kaa aqbalo ilaaha la ammaanaa ammaan lagu ammaana midda ugu weyna waa middaa nabigu ku ammaanay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani اraxiim maaliki ywm اddiin laa ilaaha ila allahu yafcalu maa yuriid kulli waa wad ammaan welidaha sidaas daraaddeeda istisqa ha ahaato meel kale ha ahaato mar kastood doonayso allah inaad tuugto waa inaad alla ammaantaa ammaantan qaariga xeesha dheerleen aa ka mida waxyaalaha lagu ammaano markaad alla ammaanto haddana nabigaa lagu saliya sal allahu alay slam kadibaa ilaahay la baryaa haddana nabigaa lagu saliya oo lagu soo khatimtaa si ilaahay kaaga aqbalo marka fiiri nabiga ammaantaasuu ku bilaaba allaahumma allow anta adiga allaahu ilaaha xaqa ayaa tahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin mid cibaado xaq loo caabudaa ma jiro oo cibaadada mudan ilaa anta adiga maahane anta alganiyu allow adigu midka hanigaahee deeqtoonaad tahay wa naxnu lfuqaraa annaguna kuwa baahanana anzil ilaahow soo deji calaynaa korkeenna alkayta roob allow soo deji wajcal allow ka dhig maa anzalta waxa aad soo dejido quwatan xoog allow ka dhig xoog ilaahow ka dhig ilaa xiinin wa balaaqan sahayna allow ka dhig balaaqa waa waxa meel lagu gaaro sahayda ama saadka ama jis-in dhehe oo waxa markaad meel u socoto aad sii qaadato ood rabto meeshaas inaad ku gaarto marka zaad waaba iska carabiba zaad iska dheh haddaad rabto ama jiscin dheh ama waxaad tidhahdaa sahay ama meel ku gaar dheh wajcal allow ka dhig maakii ansalta aad soo dejiday quwatan xoog ilaa roob markuu soo dego roobkii risqiyuu soo dhalinaa risqigaasaa dadkuna cunayaane xoog ku yeelanayaan xooluhuna asagay cunayaane xoog ku yeelanayaan marka ilaahayo waxaan ku xoogowno nooga dhig wa balaaqan sahayna allow nooga dhigiyo saad ilaa xiinin waqti intii laga gaaro macnaha intii adduunkaas un laga tegayo uma rafaca yaday kadib laba gacmoodu kor qaaday nabigu labada gacmoodu taagay ilaa waxa weeyaan ammaantii alloo dheer uu akriyay uma rafaca yadayhi labadiisa gacmoodu taagay taas waxay ku tusaydaa marka allaah la tuugayo gacmaha in la taago weliba gacmaha in la taago waxay ka mid tahay min asbaabi istijaabati ducaa baryada in la aqbalo sababaha keenay ka mid tahay oo nabiga sala allahu alay slam waxaa ka sugan inuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa mid kariimaho deeq badan xishoodna badan wuxuu ka xishooda alle addoon labada gacmoodoo usoo taagay ayagoo sifira inuu ku soo celiyo marka markaadan salaad ku jirin ee sidaada kale ad iskaga ducaysanaydo inaad calacalaha ilaahay u taagato weliba axaadiista ku soo aroortay waxa weeyaan aad u fara badan yihiin culamada gobolku waa mutawaatir macnawi yahayda mutawaatir oo macnawi lafdi maayo ila mutawaatirku waa ka laba u qaybsameen mutawaatiray gaarayaan mid laba maahan toban maahan xataa toban xadiis maahan xadiis kusoo aroortay in gacmaha la taago axwaal kala duwan iyo meelo ka duwan markii cadowga gaalada iyo muslimku isku saftaan oo kale iyo markaan roobka ilaah weydiinaya iyo mararka badan oo kala duwan munaasibaad fara badan ayaa nabigu calaacalaha kor u taagi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayagoo qaabka loo taagayana kala duwan waana saddex qaab bis un saddexan qaab weeye oo marka calaacalaha la taagayo markii khudbada lagu jiro waa un fartan bis haddaysan markaas roob doonhayn laakiin khudbada haddii lagu jiro haddaad roob doonayda sidaanad leed labadan calacaladood isku dhejinay oo sidaan waa leed laakiin marka kaleo khudbada caadiga iska akrinayda fartan keligeeda wey horena waa usoo marnay soo maa markaad ataxyaaleyda ducaysana waa fartan keligeeda labadaas hore waa sidaas ducooyinka kaleetoo dhanna waa labadan garaba lagu aadiya labada sacab inta laysku dhejiyo ayaa labada garab ku-aadkooda laga dhigaa labada garab ku-aadkooda marka roobdoon ay tahay oo waxa weeyaan roobdoon ay tahayna koraa loo qaadaa iyo marka muslim iyo gaal is hortaagan yihiin oo xaalatu tadaruca ay maraydo labadaas goorna waxaa sugan kor nabigu in u qaaday ilaa uu wejigiisa la simay cala caleyhi wejiga saatan maaha taas ma jirto iyadu ee wejigu la simay saddexdaas ayaa sugan mar basta way iska sidaan mararka badanaaba markaan laakiin xaalatu tadaruc ahe roobdoonta ah ama colaada ood cadowga ilaahay nooga gargaar leedahayna koraad u qaaday ilaa aad wejiga la sinto wejiga ooda madaxa dhaafsii maydid madaxa dhaafsii maydid labadaas wey marka kalena waaba fartaasba uma rafaxa yadayhi labadiisa gacmooduu koro qaaday falam yazal kama suulin xataa ru'ya ilaa la arkay bayaadu ibdayhi labadiisa calacalood cadaankooda marka haddii waxa weeyaan gacmaha lasoo qaado ilaa wejiga lala simo waxa weeyaan ala waa la muuqanaya kilkiliir waa la arki karaa qofkii ka dambeeya waa arki karaa ama dhinaca ka xiga uma xawala waa wareejiyey ila naasi dadka dahrow dhabarkiisa awal dadkuu ku soo jeedo de waa khudbaynay laakiin waa kala wareegay qiblada u jeestay dhabarku xijiya dadkii waqallaba waana gadiyey ridaahu go-iisii go-iina waa gadiyey tanuna waa sunno kale oo waxa weeyaan koow markaas ducada uu ducaynayo oo khadiibku inta khudbada akriyo akriyo uu ducaynayo waxa weeyaan waxaa la rabaa inuu qiblada loo jeesto tan kalena waa in go-a la kala wareejiyo go-a waa in la wareejiyo sidaas ayaa sunnadii go-a qaabka loo wareejinaa waxa weeyaan waa in qaybtii midig xigtay bidix la xijiyo qaybtii midig xigtay waa in bidix la xijiyo qaybtii bidix xigtayna midig la xijiyo meeshii hoosaydayna la kor mariyo taas waxa wey waa laga maarmaan marka taasu waa iska fududahayo waa in sidaas la yidhahda marka oo sidaas loo qabto marada marka labadaada gacmood aduu isdhaafsiin intay isdhaafsiidin marka saas u qabato marka khalaas waa kanaade marka meeshii hadda awal dhinacaana ii hooseeyey dhinacaanha dhinacii korreeyey soo ma jeedin dhinacaanaan xagga xigay dhinacaanuna xaggu xigay marka waa si iska fudud mar haddaa labada gacmood isdhaafido waaba haydaaba labada gacmood baa isdhaafido ood midba ku qabato go-a dhinaciisa kale iyagiyo isdhaafsiisan khalaas sidaasay noqonayaan khalaas marka sidaas waa inuu sameeyo marka waa gediyey nabigu sala allahu calayh wasalam waa uu gediyey nabigu sala allahu calayh wasalam dadku ma gedinayaan ayagu dadku ma gedinayaan haa dadkuna waa gedinayaan iyagana sidaa uu uu asba u gediyey ayaa dadkoo dhan u gedinayaan sidaas uu asagu u gediyey ayaa dadkoo dhan u gedinayaan sidaas weeyaan sidaa saxda ah dadkuna waa gedinayaan marka markuu gediya dadkuna waa gedinayaan dumarku ma gedinayaan dumarkaas masaladeeda ayay waxay yidhaahdeen ahlucilmigu waxay yidhaahdeen labaa loo kala qaadin qowlka ugu sawaabsan weeye labaa loo kala qaadin waxay tahay koow inay joogaan meel ay keligood ku jiraan sida hadda masaajidka qaybtiisaas dambe oo kale de keligoodaa jooga cidna lama joogto soo ma jeedo meel sidaasoo kale hadday joogaan cidna ujeedin waa gedinayan ilaa axkaamta rag iyo dumarka way u sinan yihiin ilaa daliil wuxuu kala reebo maahan oo daliil uu yidhaahdo qaybtaas raggay gooni ku tahay laakiin hadday banaan lagu tukana raggiina halkan taagan yihiin gabadha haday tira maradiian kala gedina haddii cawradeediiyaa muuqanay gabadha cawradeeda inay muuqato waa xaaraan inay asturtaa waa waajib laakiin maradan in la kala gediyaa waa sunna marka si sunno loo nooleeyo xaaraan lagu dhici maa marka meeshii meel oo rag ajnabiu arkaayaan hadday tahay maya way iska daynayan iyagu way iska daynayaan way iska daynayaan laakiin meel ayaga u xihan hadday taon cid kale arkaynin axkaamta waa u sinan yihiin ragga iyo dumarka ilaa daliilku waxa uu kala saara ma ahane wixii daliil kala saaro oo uu yidhaahdo waxay gooni ku tahay waxa weeyaan waxay gooni ku tahay ragga ama dumarka kaasaa lagu kala duwan inta kale axkaamta waa usinan yihiin waxaana tusaya in dadku ay maryaha gadinaan uma taxawala waxaa kusoo arooray xadiidka cabdullaahi bn abi bakar uma taxawala ila alqiblati waxawala ridaahu faqallaba dahran lbaطnin wataxawala annaasu macahu xadiiska axmed ayaa wariyey wataxawala annaasu macahu saasaa kusoo aroortay xadiidka cabdilaahi bn abi bakar wataxawala annaasu macahu sidaasaa kusoo aroortay xadiidkana imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey marka waa noocaas waa noocaas uma xawala ila naasi dara waqalaba ridaahu wa huwa raaficun yadayhi isagoo gacmaha kor u qaaday uma aqbala cala annaasi wanazala uma aqbala waa soo qaabilay cala annaas marka wahuwa raaficun yadayhi gacmuhu nabigu kor u taagay dadku kor ma u taagayaan ha waxa weyan dadkuna kor ayay u taagayaan oo ayadana xadiid haabit ayaa ku sugan xadiidka anas riwaayadihiisa gobol ka mid a waxaa ku sugnaaday fa rafaca rasuul lah sala allahu alay slm yadayhi yadcuu wa rafaca annaasu aydiyahum macahu yadcuuna marka iyaguna gacmaha ayay kor u taagayaan ayay kor u taagayaan iyaguna gacmahay kor u taagayaan uma aqbala cala annaasi wanazala waa soo degay وصلى ركعتين لبا ركعو تكدي فانشا الله اله يا عريي اما ابو ري صحابه ضرور فرعدت وا انقضي وا دواقدي انقض وا دواق وبركت وا هلاعدي ثم امطرت وا مطريدي وروب اي سو ديدي رواه داوود يا وري وقال وحري غريب ويه واسناد جيد ويه حاكم صحيح يلي حافظ ذهبي كوافقي شيخ ناس الدين الباني ارواء القليل كحسن وغدغي حسن ايوه غدغي taas waxay ku tusaydaan nabiga sala allahu calayhi wasalam sida ilaahay baryadiisa u aqbali jiray uu duceeyeyba ilahay roobka waa soo daadiyey wa qisatu taxwiili wareejinta qisadeeda fi saxiixi saxiix bukhaarigay ku sugan tahay min xadiidi cabdillahi bni zayd ay uga sugan tahay wa fiihi xadiidkaas waxaa ku jiray fatawajaha wuxuu u jeestay ila alqiblati qiblada yadcuu xaal uu tuugayo uma markaas kadib uu sallaa tukaday ahay ragcatayna laba ragco ayuu tukaday marka halkan maxay tahay uma sallaadaas uma salaadu waxay tusee inuu khudbada hormariyey oo khudbada markuu akriyey ka gadaal uu waxa weeyaan markuu khudbada uu akriyey ka gadaal uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu waxa weeyaan uu tujiyey dadka sidaas uu xadiidku tusaa meeshaasna markaa khilaaf badan ayaa fuqahada ku jirta qowlkaas hadda xadiidka ku cad waa riwaaya imaam axmed waa leyth ibnu sacad ibnu khusayme iyo ibnulmundir oo ka mida fuqahada shaaficiyada muxadisiintana ka mid ah iyo qayrkooda ku tageen qowl kaleeto wuxuu leeyahay maya khudbada salaada waa ka dambaydaa salaada la hormarinaa kadib ayaa khudbada la akrinaa oo khudbada ayaa dambayda khudbadaa dambayda waana qowlka shaaficiyada maalikiyada ibn اlxajar fatxulbaariga wuxuu u nisbeeyey qowlkaas inuu yahay qowlka jumhuurta waxay u daliishadeen kharaja nabiyullaahi yastasqii fasallaa binaa ragcatayni bilaa aadaani walaa iqaamatin uma khadabanaa wadaca wadaca allah uma khadabanaa markii hore intana tujiyey uu kadib khudbeeyey xadiidka abu hurayra ibnu maaja iyo axmed iyo ay wariyeen waana xadii daciifa waana xadiis daciif oo nucmaan ibnu raashid in leero daciifa ku jira waxay kaloo daliishadeen xadiidka cabdilaahi bnu zayd oo asna ay ku jirto kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ila lmusallaa fastasqaa waxawala ridaahu xiina istaqbala alqibla wa bada'a bisalaati qabla alkhudbati xadiidkaa saasaa ku jirta wa bada'a bisalaati qabla alkhudbati uma istaqbala alqiblata wadaca kadibuu qiblada qaabilay oo duceeyey imaam axmed ayaana musnadkiisa xadiiskaas ku wariyey imaam axmed ayaana xadiidkaas waxa way musnadkiisa ku wariyey xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa lagu jamcinaa axaadiista gabalna ay ka muuqato inuu khudbada hormariyey salaadana dabamariyey qaarna ay ka muuqato waxa weeyaan inuu hormariyey waxa weeyaan khudbadii salaadana dabamariyey wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waa duceeyey markuu duceeyu dadkii tujiyey kadibu haddana khudbeeyey ruwaada gabal marka waxa weeyaan ducadiiu khudbo ka cabiray qaar waxa weeyaan markaasuu salaadii dabamariyey qaarna waxa weya salaadiiu toos u sheegay khudbadii ka dambeydana waa cabiray marka inuu markii horeto inta duceeyey uu kadib waxa weeyaan uu salaada dadka tujiyey kadibna khudbeeyey sidaas ayaa lagu jamcina aimada gabalna waxay ku jamciyeen waana sida adilada u dhowe in labada wadba bannaan yihiin shaaficiyada mutaahiriinta gabalna masaladaas waa caddeeye labada wadba inay bannaan yihiin oo hadduu rabana uu marka horeto khudbay karo kadib uu tuji karo hadduu rabana uu marka hore inta tujiyo kadib khudbay karo oo labada wudbo banaanyi xagga adiladana qowlkaas jamcintaaha ugu dhow al xadiistan xadiidkan cabdullaahi ibnu zayd waa ku caddahay waxa weeyaan inuu markii horeeto inta qiblada u jeestay duceeyey kadib uu tujiyey fatawajaha ila alqiblati qiblada u jeestay yadcuu xaalu ducaynaya uma sallaa waa tukaday ragcatayni laba ragco marka salaada la tukanaana inay laba ragco tahay ayaa sariix xadiidkaanu ku yahay labadaas ragcoo jahara uu kor u qaaday fiimaa labada ragco bilqira'a kanuna wuxuu tusaa oo laga qaadanaa salaatulistisqaa qiraa'ada koran loo qaada waa lala jahra ee la siraysan maa iyadoo hadda barqadii ah haddana waa lala jahraa ee la siraysan maa taas ayuu caddayna wlidaari qudni waxaa usugnaaday min mursali abi jacfar abi jacfar waxa weeyaan abu jacfar albaaqir waxa weeye ninka la yidhaha wey imaamka la yidhaha abu jacfar albaaqir waa muxamed ibnu cali ibnu xasan ibnu cali ibnu abi aalib waa muxamed ibnu cali ibnu xasan ibnu cali ibnu abi aalib waxaa dhalay xasankii cali ibnu abi aalib dhale faatima bidubsula ay dhashay xasan wiilkay dhashay oo cali ah aa dhalay isaga xasan wiilu dhalo cali la yidha aa dhalay abu jacfar albaaqir waxaa la yidhaha moxamed aa la yidhaha magaciisa marka waa moxamed ibnu cali ibnu xasan xasanna waa ina cali ibnu abi aalib marka kaas weeye abu jacfar albaqir radia allahu tacaala canhu kaas weeye marka nabiga asagoo laga kul marka waa mursal maxaa yeelay saxaabi isagu ma ahan saxaabi isagu ma ahan waxa wala waa wareejiyey ridaahu go-iisa liyataxawala alqaxdu si abaartu u wareegto marka tawna waa faa'iido kale waxay faa'iidaynaa go-aan wareejinta la wareejina xayta macnaheedu waa tafaa-ul tafaa-ul waxay tahay sidaan go-a loo kala bedelay in ilaahay abaarta aaran ugu bedelo ama abaarta roob ugu bedelo dadan aaran garanayn abaartan jirta ilaahay roob inuu ku bedelo iyo barwaaqo saasaa loola jeeda marka la kala bedelaa go-a marka waa tafaaul tafaaulkana nabigu waa shecna waana sheegnay mursalkaas een isagoo mawsuula inuu wariyo xaakim oona saxiixa weliba oona saxiixa weliba وعn أنس رضي الله عنه أنa رaجuلa ninaa dkla soo galay almasجida masjidka yومa الجuمcaةi maalin جuمca وlxaal النabiyu nabiga slى الlaهu عalيه وasلم qاaئmu uu taagan yahay ykdbu oo uu khudbaynayo nabiga salى الlahu عalيه sلm maalin جuمca isagoo taagan oo khudba akrinaa ayaa nin soo galay faqaala wuxuu uhi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow halakat الأmwaal xoolihii waa halaagsameen riwaayadaa le halakat اlmawaashi xoolihiiyaa halaagsamay maalka xoolihiyaa loola jeedaa geel iyo arig iyo lodi iyo wixii adugu la dhaqan jiray wey oo aan markaas dee roobla-aanta u baaba'ayo wanqadacat isubul wadooyinkiina waa go-een fadcu llaha caza wajal ilaahay bari yuqinaa hanoo hana waraabiye farafaca nabigu karow qaaday yadayhi labadiisa gacmood uma qaala wuxuu uhi allahuma aina allahuma aina allahuma aina allahna waraabi allahna waraabi allahna waraabi fadakara alxadiida xadiidkuu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku jiray adducaau inuu ilaahay ka baryey biimsaaka roobka inuu celiyo markii dambe muttafaqun caleyh oo xadiidka waxaa ku jirtay allahuma aqitnaa allahuma aqitnaa saddex goor markuu nabigu yidhi saddex goor saddexda inuu dhammaystiray ahayd laba kaliyahu nusqooyinka qur-aan gobolkood saddex goor markuu ku celiyey anas wuxuu yidhi wallaahi cirka inaanaan daruur ku arkayno xataa cadyar buurta salci iyo annaga guri nooma dhexayn daruura ka soo baxday buurta salci gadaalkiisa ayaa daruuro ka soo baxday gaashaan la eg bir yaroo saas waranka la yskaga dhigo wey gaashaan bahal yaroo gaashaan oo la yskaga dhigo bir maahane oo la yskaga dhigo bahalka maqaar iyo laga sameeya marka oo gaashaanka looga gambado wey marka daruur yar oo gaashaanka la eg ayaa ka soo baxday buurta salci la yidhaha gadaalkiisa cirka dhextartankiisa markay timid iska ballaaran fiir wax kusoo darmaayo male ayadiiya ballaareen bal ilaahay awoodiisaan ayadiiya ballaaratay ballaaratay kadibna roobay sii daydayba ilaahan ku dhaartay lix maalmood inaanan qorax arwin waa ka edida marka jumcadii uu bilowday jumcadii kale lagu gaaro sidii uu u shubma uma dakala rajulun min dalika albaab albaabkii laftirkiisii aanin dal ka soo yidhi jumcadii dambe nabiga khudbaynaya nabigiiyo taagan oo khudbaynaya markaasuu inta ku soo jeestuu yidhi halakat ilamwaal xoolihii waa baabeen roobaa dhameeyey wadooyinkiina waa go-eena roob biyaa jaray ilaahay noo bari ilaahay naga celiye markaasaa nabigu gacmaha kor u taagay markaasuu yidhi allahuma xawaalaynaa walaa calayna ilaahu hareeraha ku dii allahu korka yaga ka jooji allahuma cala alakaami wadiraabi wa buduuni lawdiyati wa manaabiti shajari allahu buuraha korkooda ku shub allahu waadiyaalka ku shub ilaahu geedaha salkooda ku shub ilahu anaga naga wareeji markaasu wuxuu yidhi fa aqlacat waa naga wareegtay daruurtii fa akhrajnaa namshi fi shamsi masaajidka markaas baxna qoraxdian ku soconay fiir taas maxay kutusaydaa nabiga sal اlahu alيه wasalam aayad ilaahay uu siiyey inay tahay kutusayda shariik taabiciga ka warinaya anas xadiidka wuxuu ku yidhi ma ninka horu ah ninkaanu mise nin kalu aha ma kala aqaano ma kala garanayo midu ahaa xadiidka markaa xadiidka anas radi allahu canhu ana rajula dakla masjida ninaa masaajidka soo galay yowma aljumuca walxaal annabiyu nabigu sala allahu calay slam qaa'imun uu taagan yahay yakhdubu khudbayna faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka allow halakat ilamwaal xoolihii waa halaagsameen almawaashi a loola jeedaa riwaayad waxa weeyaan bukhaari iyo muslim riwaayadu leeyahay waxaa ku soo aroortay halakat lbahaa-im riwaayada ku soo aroortay xoolihii waa halaagsameen xoolihii waa baabi'een oo waxaan roob la-aanay la baabi'een taas marka waxaa kutusaya khadiibka dadku waa la hadli karaan dadku yay hadlin marka laleeya dhexdooda inay wada hadlaana la diida maxaa yaele khadiibkia khudbadii wada hadday ayagu wada hadlaan khudbadu waa dhaafee laakiin khadiibka qof dadka ka midu waa la hadli karaa waxbuu ku baraarujinaa dhibkaasaa jira khadiibu khadiibkuna waa la hadli karaa horana masaladaas oo soo marna taas waa kutusayda tan labaad waxay kutusaydaa inay bannaan tahay qof wanaagsan oo qayr lagu malaynayo in la yidhaha dhibaa jira ilaahay roob noo weydi saxaabadu nabiga saasay dhihi jireen masaladaasna waa muhiim oo tawasulka saddexda nuuc oo bannaan ee itifaaqa ah mid ka mida weeye nabiga waxay dhihi jireen ilaahay roob nooga bari ma dhihi jirin ilaahow nabiga wejigiisa roob nagu sii ma dhihi jirin ilaahow nabiga jaahiisa roob nagu sii maysan dhihi jirin maxay dhihi jireen nabigow ilaahay roob noo weydii markaasuu nabiguna weydii jire marka xadiidku wuxuu kutusaa inay sidaas ku waxaa kaloo kutusaya waxa weeyaan in uu khadiibku lagu roob doono khudbada dhexdeeda oo markii ninkii su-aasha weydiiyey nabigu sala lahu alay slm waa roob doono ninkii wuxuu yidhi fatcullah ilaahay bari yuqisunaa yuqinaa labadaasaa loo dabdiyey haddii la yidhaha yuqinaa waa majzuum waxaana lagu jasmiyey jawaabu dalab wey dalabka hore oo hormar maxaa ka horeeya fatcullaha amar soo maa oo duca maaha fatcullaha waxa weeyaan dalabkaas jawaabkiisi weeye waana lagu jasmiyey yuqiisunaa haddii la yhahdana fa huwa yuqiisunaa waa ilaahay noo bari fa huwa isagaa yuqiisunaa no waraabinaa fa rafaca nabigu kor u qaaday yaday labadiisa gacmood uma qaala wuxuu uhi allaahuma allow aqinaa no waraabi allahuma aqinaa allahuma aqinaa saddex gooruu nabigu ku celi waxay daliil u tahay khadiibku marka inuu ku roob doono marmar oo markaas uu roob doonayo khudbada dhexdeeda ku roob doonayana gacmaha u kor u qaadayo isagoo wejigiisa waxa weeyaan la simaya wejigu la simayaa sababtoo ah xadiidka cumayr mawla abilaxm wuxuu yidhi nabigaan arkay sal اlahu alayh wasalam sala اllahu calayhi wasalam yastasqii cinda axjaari zayd isagoo ku roob doonaya axjaaru zayd agteeda qariiban min azawraa meesha zawraa la yidhaahdo asagoo agteeda meel ah weeye qaa'iman yadcuu raafican yadayhi qibala weji gacmaha asagoo ku qaaday wejiga ku-aadkiisa laa yujaawisu bihimaa ra-sahu madaxa ma dhaafina nabigu gacmaha xadiiskaas fiiri laa yujaawisu bihimaa ra-sahu madaxa dhaafsi mayn abu daawuuda wariye xaafid ibn xajar fatxulbaariga asagoo axaadiista sheegayda inta iyo kuwa sheegaya inta iyo ka hadlaa oo wuxuu yidhi fa ina rafca fi listisqaa'i yukhaalifu gayrahu gacmaha kor loo qaadaa roobdoon markay tahay inta kale waa khilaafsan yahay bilmubaalaqati sida loogu xeel dheeraana ilaa an tasiira lyadaani ilaa labada gacmood ay ka noqdaan fii xadwi fii xadwi lweji wejiga ku-aadkiisa marka meesha la geynaa waa wejiga ku-aadkiisa fii xadwi lweji saasuu yidhi maalan markaasuu yidhi wa fi ducaai ilaa xadwi lmankibayn ducada kalena labada garab ayaa lala simahu fatxulbaari buu ku leeyahy hadalkaas fatxulbaariga ayuu ku leeyay xadiidkan haddee sariixay ku tahan hadda sheego abu daawuud marka nabiga sala allahu calayh wasalam gacmihii uu kor u qaaday marka taas waxaa laga faaida gacmahan kor loo qaado meesha la geynaana waa sheegnay uma qaala wuxuu idhi allahuma aqitna allahuma aqitna allahuma aqitna taasna waxaa laga qaadanaa ducada saddex goor lagu celceliyo markaad alla baryaydo uu yaraan saddexa lagu celiyo mararka gabal nabigu waa ka badi jir laakiin saddexa lagu celiyaa saddex waa inaad ku celcelidaa hal mar inta iska kor marto ha ka gudbin qof baahanaa todan leh sidaas weeye marka saddex in lagu celiyo xadiidkana waa ku sugan tahay kadalika cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam kaana yucjibuhu an yadcuwa alaaan wayastakfira alaaan xadiis abu daawud wariye saxiixa nabi maxamed wuxuu jeclaa markuu ilaahay baryaa saddex inuu ku celiyo markuu ilaahay dembidhaaf weydiisana saddex inuu ka dhigo marka taasna waa sunno mar kastood ilaahay baryayso inaad sidaas yeer dadkuna gacmaha korow u qaadayaan xadiidka anas ay ku jirtaa riwaayadiisa mid ka mid a bukhaari oo isagoo mucallaqa wariyey fa rafaca rasuulu lahi sala allahu alay slam yadayhi yadcuu wa rafaca annaasu aydiyahum macahu yadcuuna marka iyaguna gacmaha inta kor u qaadaanay aaminsanayaan marka xaalad ka duwan weeye khudbooyinkii kaleeto ayay ka duwanta fadakara alxadiid xadiidkuu sheegay wafii waxaa ku sugnaa adducaau ilaahay in la baryo biimsaakiha taasna waa nagii sheegnay waxa weeyaan usbuuc markii roobkii socday ayuu jumcadii dambe ayaa nin albaabkii ka soo galay markaasuu yidhi rasuulka alla wadooyinku waa goon xoolihi waa baaba'een marka hore wadooyinku waxay la go-een marka hore to wadooyinku waa go-een waxaa loola jeedaa wax lagu safraa la waayo oo waxa weeyaan awrta iyo geeli lagu safri jiray caakay noqdeen maba soco karaan maba soco karaan markaan dambena wadooyinkii waa go-een biyaha fadhiyo wey meel la mara mare markaas dambe ayaa nabigu yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna taasna marka xugun kale laga qaadanaho waxay tahay inay bannaan tahay in ilaahay la weydiisto roobku inuu naga joojiyo oo dadka waxa weyaan caamada waxa weeyaan war ilahay ha ku kufrinina shalay waxay dhahayn allow roobna si haddana waa naga jooji xayta ilahay ha ku kufrin ma roob hadduu ku halaagayo haddii abaar ku halaagta makuu kala room wixii ku dhibaayo ilahay iga celi inaad tirahda kufri maaha waa diin waa diin nabigu yaale allow naga jooji korkayna ka wareeji laakiin la dhihim allow roobkana joojini maydid ilaahu anaga korkayaga ka wareeji meelahaas aan la deganayn ilahu magu shubaad leer si hadda loogu baxsado loo daaqdoono ilahu anaga naga wareeji marka in la yidhaha ilahu roobka naga jooji oo waxa weyn meelahaas kale laakiin waa inaad si oo aan inta aad lagu dhibtoona kali aad weydiisataa oo tira ilaahu rabbi waa ku dhibtoona anaga korkayaga ka wareejiyo meelahaas kaleetoo la degan ilahu noogu shub saas inaad tirahdo si akhlaaq leh markale taasu dhib maaha maxay la roob inuu ku dilo in abaar ku disho adiga kuma kala roon wixii ku halaaga ama maalkaaga baabi'iya marka taas wuxuu kaloo kutusaa sida loo ajiibay nabiga dacwadiisa aayad weyn oo rasuulka alle waxa weeyaan kutusaya sidqigiisa iyo rasuulnimadiisa weeye oo ay daliil u tahay weeye sida ilahay uga ajiibay marka horeeto roobka imaatinkiisa iyo joojintiisii labadiiba labadiiba labadiiba وعن أنس أن عمر رضي الله عنه كان عمر وحوها إذا قحطوا هدل أباروبو يستسقي وحوكو وراء دلبي جري بالعباس ابن عبد المطلب وقال وحويري أنس وقال وحونا به جري عمر وقال عمر وحونا به جري اللهم الله إنا أنك كنا وحنهين نستسقي إليك كوكاغا وراء دلبا بالنبينا نبينا adaan waraabkaaga dalbi jirnay annagoo kuugu tawasurayna nabigeenna fa tasqiina waad fa tasqiyanaa waadna waraabi jirtay waadnana waraabi jirtay wa innaa annagu natawassalu ilayka waxaan kuugu tawasulaynaa bicammi nebiyina nabigeenna adeerkiis fasqinana waraabi fa yusqowna waa la waraabi jiray rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyay xadiidkan xadiidkan waxa weeyaan wuxuu sheegaya asna dariiqo kale oo loo roob doono qof saalixa inta loo yimaad in la idhaha ilaahay noo bari inuuna waraabiyo oo baryadiisaas iyo ducadiisa ilaahay loogu tawasulo taasuna waa dariiq kaloo sharci ah dariiq kaloo sharciya wey can anasin radia allahu canhu ana cumara radia allahu canhu kaana wuxuu ahaa cumar idaa quxiduu haddii la abaareeyo oo abaaro ku dhacdo istasqaa wuu waraab dalbi jiray bilcabaas cabaas wuu waraabka ku dalbi jiray ibn cabdilmualib cabaas ibn cabdilmualib waa nabiga adeerkiis wuxuu ka weynaa nabiga laba sano odayaasha quraysheedu ka mid ahaa fi ljaahiliyati walislaam xujayda isagaa waraabi jiro iska lahaa xilka mas-uuliyadda samsamka dadka in la waraabiyo la siiyo baycatulcaqaba nabiga sala allahu calay wasalam markay ansaar u yimaadeen oo baycada ay la gelayeen ballanka inay ugu yimaado madiine ayaguna ay difaacayaan ballankaas markay la gelayeen ansaaru nabiga isagaa kasoo qayb galay isagoon muslim ahayn uu kasoo qayb galo isagoo le maanta maxamed wuxuu haystaa ilaalin tolkiisaa ilaaliya haddaad meel cidlaad dhigi doontaan maanta hawadinin mas-uuliyadda aad qaadaydan ka fiirsada maanta ninkaas tolkiisuu dhex joogaa annagaa difaacno oo tolnimo ku difaacno ballanka aad qaadaydan ka fiirsada haddaad hadhow meel cidlaa cadow u loogi doontaan maanta hawadinina sidaasuu ballanka ugu adkeeyey isagoo raba wiilkiisa inuu gacan aamina ku hubsado manaan rumaysnayn markaas markaa nin akhyaar ah oo aad u caqli badan u ahaa aad u caqli badnaa dagaalkii beder waxa weya mushrikiintu uu la socday raggii la qafaasho toddobaatankaayuu ka mid ahaa raggii la gadayuu ka mid ahaa waa la gaday madax furashuu iska baxay kadib makadiisii ku laabtay caamalfatx sanadii sideedaad maka markii la furanaayey ayuu soo islaamay oo nabiga sala allahu calay wasalam uu magaalada intuusan soo gelin uu inta baxay oo nabiga ugu tegay juxfa oo islaamay uu soo raacay maka la soo galay isagoo muslima markii maka la furtay oo xunayn la aaday nabiga sala allahu calay wasalam xunayn waa uu la socday aad raggii sugnaadayuu ka mid ahaa nin aad u caqli badan oo saxaabadu ay la tashadaan ay taladiisana ay qaataan wuxuu dhintay bisha shacbaan sanata inatayn wa alaaثiin soddon iyo laba hijriyadu markay ahayd bisha shacbaan u dhintay radia allahu tacaala canh wa ardaa xadiidkan marka wuxuu leeyahay anas ibnu maalik markii abaaru ay dhacdo cumar ibnu اkhadaab wuxuu ku waraab dalbi jiray cabaas ibn cabdilmualib wa qaala wuxuuna dhihi jiray allaahuma allow innaa annaga kunnaa waxaan ahayn nastasqii ilayka adiga kuwa waraab kaa dalba binebiyina nabigeennaana ku dalbi jirnay laba shay waa inaad kala taqaan cidda wax laga dalbaa iyo cidda wax lagu dalbaa labadaas waa inaad kala taqaan cidda wax laga dalbaa hoolka laga dalbayaa waaye allah nabigana waxbaa lagu dalba oo baryadiisaas ayaa la rajaynaa in la aqbalo oo laleeya ilaahay noo bari marka nabiga baryadiisa ilaaha wax looga rabaa marka baryada nabigaa wax lagu rabaa ilaahana wax laga rabaa marka nabiga ayaan ku waraab dalbi jirnay fatasqinaa waadna waraabi jirta wa inaa anagu natawaasalu ilayka fatasqinaa wey sax wainaa anagu natawasalu ilayka adaan kuugu tawasulaynaa bicami nabiyina nabigeenna adeerkiis fasqinaana waraabi fa yusqawna waa la waraabi jiray rawahu lbukhaari marka xadiidka wuxuu sariix u yahay oo tusaa oo u daliil u yahay inay bannaan tahay qof wanaagsan oo saalix ah in la idhaha ilaahay noo bari maxaa yeelay nabigu markuu joogay xadiiskii bukhaari muslimaan soo ogaanay anas ibnu maalik inay saxaabadu nabiga dhihi jireen ilahay roob noo weydii haddana bacda nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan cabaas ayay dhihi jireen ilaahay noo weydiin bacda alcabaasna waxa weeyaan waxaa sugan inay waxa weeyaan dhihi jireen yaziid ibnu lswad inay dhihi jireen ilaahay noo bari oo waxa weyaan xaafid ibnu xajar isaabada sanad saxiixa ayay ku sugan tahay yuu yidhi waxa weeyaan waqtigii mucaawiya mucaawiya ayuu dadkii la baxay mimbara loo dhigay markaasuu yidhi aaway yaziid ibnu lswad markaasaa dadku u yeedheen waa uu soo gudbay dadkiu kasoo tiltilaabsaday waa yimid mimbarka fariisuu yidhi mimbarkuu ku fariistay asna dhulkuu fariistay lugihiisuba ag fariistay hadde waa imaamulmuminiin amiin waxa wey imaamka muslimiinta odhan wey macawil markaas soo ma jeedin lugihiisuu fariistay markuu fariistay uu wuxuu yidhi markaas inta ku fariistay yii markuu fariistay wuxuu yidhi allaahuma inaa nastashficu ilayka bikhayrina wa afdalina ilaahayo waxaan kaaga shafaaca dalbaynaa ka noogu khayr badan oo noogu fadli badan allahuma inaa nastashficu ilayka biyaziid ibn lswad marka markaasuu yihi yaa yaziid irfac yadayka ila allah gacmaha koru taag fa rafaca yaziid yaday wa rafaca naasu aydiyahum dadkiina gacmahay koru taageen markaasuu ilaahay baryey famaa kaana awshaka an faarat saxaabatun fi lgarb qoraxa dhanka qorax udhac meesha qoraxda u dhacday xaggeeda aad daruuro ka soo dhaqaaqday kaanahaa tursun gaashaanaad moodaa wahabad laha riixu dabayla soo kaxayday fa suqiina waana la waraabi ilaa dadkii gurihii tegi waayey oo hataa laabashadii ay dhib noqotay marka sidaasay ahaa jirtay sidaas ayay ahaa jirtay xadiidkan waxa weeyaan dadaa waxay yidhahdeen waxaan ka fahmaynaa inay bannaan tahay in jaaha nabiyaalka iyo saalixiinta lagu tawasulo oo la idhaahdo ilaahu nabiga jaahiisa wax nagu si amase weli hebel oo saalixa nin awliyada ilaahay ka mid aa tira ilaahu weligaas jaahiisa ilaahu rabbi wax nagu si xadiis oo beenbeenana waaba qaaraa ku dara qaarka aan xishoonayn oo waxay dhahdaan nabigaaba yidhi tawasaluu bijaahi fa ina jaahi cinda allah alcadiim laakiin qaarka xoogaa wax og waa ka xishoodaan waxaaso kale inay sheegaan oo wuxuunaysan wax jira ahayn waa ogyahay ay beenbeen iska tahay laakiin qaarka aan xishoonayn oo iskaga daran ama caamada reebaadiyaha markaas kuwa ka yimid iyo kuwa baadiyaha ka yimid oo baadiyaha maqli jiray ayagoo iskaga darsadaan marka kaas oo iska been abuur qiimo ma lehe xadiidkaana muhiima in la fahmo marka xadiidkaana noogu dalina waa kaasa cabaasay saxaabadu ay ku tawasuleen ay yidhahdeen waxa weyn ahlucilmigu waxay uga jawaabeen khulaasa laba shay bis laba shay oo khulaasaa ayaa looga jawaabaa tan koobaad waxay tan koobaad waxay ta waxay isku waafaqsan yihiin ahlu sunnaha dhahaya laguma tawasuli karo jaaha iyo daatada saalixiinta ilaahu qofkan daatadiisan wax kaaga raba ilaahu jaahiisan wax kaaga raba ay leeyihin ayagu ahlu sunnahuna waxay leeyihin ducadiisa lagu tawasula oo ilahay ii barya laleeyihi marka ahlu sunnaha iyo qoladaan daliishayda qoladaan xadiidka u daliishayda jaaha in lagu tawasulo waxay isla ogol yihiin in xadiidka xagga icraab ahaan wax ka xadfan yihiin oo marka fiiri idaa quxidu istasqaa bilcabaas allaahuma inaa kunaa nastasqi ilayka binebiyina binebiyina adaas inay wax ka xadfan yihiin aa laisla ogoli oo ayaguna waxay leeyiin waxbaa ka xadfan culummada ahlusunana waxbaa ka xadfan leeyihin ee waxaa xadfan waxay yihiin ahlusunnu waxay leeyihiin binebiyina biducaai nabiyina ilaahayo waxaan kuugu tawasuli jirnay nabigeenna ducadiisa saasay leeyihin saasay leeyihin ayaguna waxay leeyihiin binebiyina bijaahi nabiyina nabigeenna jaahiisa labada qowl marka yaa saxiixa waa in la ogaado waana meesha dhama wax ku kala baxayaan waa intaas waxaa u daliila ahlu sunnaha in qowlkoodu sawaab yahay nabiga sala allahu calayh wasalam saxaabadu markii ay ilaah ugu tawasulayaan ila fiiri xadiidka cumar fiiri tawasulka ay ku tawasulayeen cabaas wuxuu ku nooc yahay kii nabiga lagu tawasuli jiray soo ma ila muxuu yidhi allahuma inaa kunaa nastasqi ilayka binabiyina fatasqinaa wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyina fasqina marka tawasulka cabaas cumar ay ku tawasulay wuxuu ku nuuc yahay kii nabiga ay ku tawasuli jireen saxaabadu marka nabiga kii lagu tawasuli jiray ma waxay dhihi jireen ilaahu jaaha nabig wax nagu sii mase ilaahay noo bari dhihi jireen sharxi xadiiskii bukhari muslim halkaan soo marnay fadcu llaha ilaahay bari yuqisna sidaas sariixuu ku cadi wa kadalika mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu tacaala canhu markii uu ku tawasulayeen yaziid ibnu lswad muxuu yidhi irfac yadayka ila allah ilaahay amaha u taag marka ducadiisay ku tawasulayan soo maaha middaan cabaasna waxaa lagu tawasulaya ducada bal waaba sugan tahayba kitaabkan waa fatxulbaarigi fatxulbaarigii weeye kitaabkan wuxuuba keenaaba ducadii uu ducay jiray cabaas marka lagu tawasulaa waa ducay jirayba wuxuu yidhi xaafid ibn xajar waxa weya xadiidka kun iyo toban markuu sharxayo waa xadiidkan laftiisa haddaan marayna xadiidkan bukhaarigu ku yaallay sooma jeedin bukhaarina wuxuu uga yaallaa raqamka kun iyo toban hal ziro hal ziro halkaas uga yaalla soo ma waa kan markuu sharxaa marka wuxuu yidhi alxaafid ibn xajar waqad bayana zubayr ibnu bakaar fi lansaab sifata maa dacaa bihi lcabaas zubayr ibnu bakaar ayaa ansaabka ku caddeeyey tilmaamtii ducadii uu cabaas ku ducay jiray dhacdadaas iyo waqtigii ay dhacday weliba zamankii waxayna uu dhihi jiray allaahuma allow inahu lam yanzil balaaun ilaa bidembi ilaahow balaaya ma timaado ilaa dembi dadku sameeyana u timi abaartan dembi aan samaynay ku timi walam yukshaf ilaa bitawba ilaahow dhibaatadana lagama qaado ummadda ilaa toobad maahane wax kale loogama qaado waqad tawajaha alqowmu bi ilayka dadkiina waa kanoo anay iigu soo kaajihaysteen limakaani min nebiyika qaraabada aan nabiga qaraabada la ahay wa haadihi aydiina ilayka bidunuub ilaahu calaa calayhani waa kuwaana dunuub a ka buuxda waa dunuubaan shaqaysan wanawaasiina ilayka bitawba foodeennuna aday kugu khuduucaydaa toobad aan kugu khuduucayna oo adaan isku kaa dullaynayna fasqina alkays allowna waraab kaasa daruurta soo dhaban idan marka waa duceey soo maa ee lama dhihin ilaahu jaaha cabaas marka saddexdaba maxaa ku sugan tan nabiga inuu nabigu ducay jiray tan cabaasna inuu ducay jiray tan yaziid ibnu aswadna inuu ducay jiray idan saddexdaasaa sugayda waxaa lagu tawasulaya inay ahayd ducada saalixiinta laakiin hal daliil oo saxiix ah oo sariix ah oo tusaya waxa weeyaan qof aan isagu ducayn in la yidhaahdo allow jaahiisa wax nagu sii lama hayo marka ayaga taqdiirtii ahayd bijaahi nabiyina daliil male laakiin taqdiirta ah biducaai nabiyina waa tana waa sariix idan marka taasaa sawaaba waxaana khada ah waxa weeyaan in jaah lagu tawasulo wax daliilana male marka waa bidcu tawasulka bannaan waa saddex tawasulka bannaan waa saddex inaad ilaahay ugu tawasusho asmaadiisa iyo sifaadiisa oo tidhahdo yaa raxmaan irxamni yaa kafuur ikfir lii yaa rasaaq ursuqni waa bannaan tahay waa sharci ilaahay baaba amray walilaahi alasmaa alxusnaa fadcuu biha walilaahi magacyaal wanaag badan u leeya ku tuuga tawasulka kaloo bannaan waa inaad ku tawasusho daacadaada iimaanka aad rumaysan tahay rabbanaa aamanaa bimaa anzalta watabcna rasuula ilaahayo waan rumayna diintaad soo dejida rasuulkana waa raacna faktubna maca shaahidiin kadib ducadii ka dambayda iimaankaaga inaad ugu tawasusho ilaahay jacaylka aad nabiga jecesha aad tira ilaahu jacaylka aan nabiga jecel waxaas ugu sii dad dad u jeceshahay ilahi waa kugu siin soo ma jeed jacaylka aad nabiga jeceshahay rumaysnaanta aad rumaysantahay waa iimaan waa diin camalka saalixa taasna adiladeeda waxaa ka mid xadiidkii bukhaari iyo muslim saddex ninaan god galeen markaasaa dhagax afka iskaga aadiyey markaasay acmaashoodii ku tawasuleen nin wuxuu ku tusalay biri waaliday ilaahu labadeyda waalid birigaas haddaan darta ugu sameeyey allow dhagax naga wareeji kaasuu dhaqaa ninna wuxuu ilaahay ugu tawasulay zina uu iska ilaaliyey isagoo samayn kara ilaahu haddaan dartaa iskaga ilaaliyey dhagaxa wareeji markaasuu dhaqaaq kii kalena wuxuu ugu tawasulay ammaane uu gutay allow dartaa ammaanadaas anoo khiyaana kale haddaan u gutay allow dhagaxa wareeji markaasuu inta wareegay iska dhaqaajiya marka acmaal saalixaah ay sameeyeenay alla ugu tawasuleen halkaasna waxaa ku ku ku cad acmaal saalixaa ood ilaahay dartiis u samayda iyo ikhlaas xaaladda markay kugu adagta ilaahu camalkaas darta haddaan u samey maanta dhibka iga badbaadi waa dariiq sharci iyaduna dariiqa saddexaadna waa middaa nabiga iyo cabbaas iyo qayrkoodba oo ah qof saalix inaad tira ilahay ii bari saddexdaasaa tawasul sharciga la yidhahdo saddexdaas waa tawasul sharci inaad ilahay asmaadiisa sifaadkiisa ugu tawasulsho acmaashaada iyo iimaankaaga inaad ku tawasulsho qof saalixa inaad tira ilahay ii bari inta kale inaad jeeha lagu tawasulo amase daatada saalixiinta waa bidco shirki maaha laakiin waa bidco waa bidco calaamad kale oo tusaydana way ku naqdiyeen ahlu sunnuhu waxa weeyaan markay ka jawaabayeen taqdiirka ay soo qadareen qolada tiri bijaah tan koowaad taas wey oo waxaa la yidhi in ducada ay ahayd adiladan ay leedahay ee inay jaah ahayd daliil male tan labaada looga jawaabo waxay tahay waxa lagu tawasulaa haddaysan ducada ahayn ee ay daatada tahay nabiga qabriga markuu ku jiro iyo markuu banaanka joogo xayan wa mayitan waa isku jaah ilahay agtiisa isku jaah uu kuleeyay in karaama usiiya damaana kamana nuqsaamin cabaas ay ugu tawasulahayn markay madiina joogaan qabriga nabiga ag joogaani gurigooda iyagoo jooga maa ihahda ilahu nabiga jaahiisa wax nagu si laakiin waxa ilaahay wax looga rabaa waxay ahayd inuu qofku duceeyo nabigii waa dhintay ducee ma dhihi karaan soo ma jeedid waa cudurtoontay saasay u yidhahdeen nabiga adeerkiis duce laakiin hadday weji ahaaleed looma baahdeen xayan waa mayita waa isku mid ilah wejiga nabiga wax igu siyaa la dhiha taasuna calaamada labaada kutusayda marka labadaas ayay ahlu sunnuhu uga jawaabeen marka waana sidaas ahlu sunnuhu yidhaahdeen ayaa sawaabkii ayaa sawaabkii wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslm وbaark lى nabiyina mxamed